habeen wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington waa habeen jimcaha bisha noofembar ee sanadka labada kun afariyo labaatankuna waa shan iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga internetka ee v o a somaly com idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka somalilan sidoo kale waxaad maqli doontaan shidaalka nigeriya oo loo saadaalinayo inuu hoos u dhaco ama hoos u dhac weyn soo wajihi doono waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka oo ku saabsan suurtagalnimada doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda soomaaliya
dhowr ilaa tan sanooy dowlada hayd waxaanu dhaafi weynay doorasho dadban oo runtii ayna odhan karin waa doorasho waa xulasho aan odhan karo waa xulasho maaragtay kaadiriin siyaasadeed ay mas-uuliyiin badan oo maaragtay golayaasha sharcidejinta jooga ay heshaan aan noqon karo taas waxay dhaawac ku ahayd dowladnimada annagu waxaan dareemaynaa in cilado fara badan ay jiraan oo doorashada la xiriira doorashada horta marka koowaad su-aashu waxay tahay yaa loo qabanaa halkee lagu qabanaa
qodobadaas iyo kuwo kale oo caalamiya ayaad maqli doontaan balse marka hore wax kusoo dhowaada warkii dunida wakaaladda wararka ee suuriya ee sana ayaa xaqiijisay in israa'iil ay weerar la beegsatay degmada mase ee magaalada dimashq ee caasimada dalkaasi suuriya maanta oo jimca arrintan ayaa sidoo kale kusoo beegmaysa kadib markii israa'iil ay duqayn culus la beegsatay koonfurta magaalada bayruut ee caasimada lubnaan taasoo keentay dab iyo uuro xoogan oo ka kacday goobta afhayeenka ciidamada israa'iil afiikaha ee adrici ayaa weerarada ka hor soo saaray digniin ku saabsan in dadku ka baxaan goobahaasi ciidamada israa'iil ayaa ku sababeeyey weerarkooda in ay bartilmaameedsanayeen xarumaha iyo danaha xisbullah ee ku yaala halkaasi dhinaca kale sagaal iyo labaatan urur oo aan dowli ahayn ayaa ku eedeeyey ciidanka israa'iil warbixin wadajir ah oo ay soo saareen maanta oo jimco ah in ay gacan ka geysanayaan boobka gargaarka bini'aadannimo ee ka socda marinka khaza warbixintan oo ay soo saareen ururo ay ka mid yihiin dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ururka oxfam iyo golaha qaxootiga norway ayaa tibaaxay in boobku uu noqday dhibaato soo noqnoqota taasoo ka dhalatay weerarada israa'iil ay ku hayaan ciidamada booliska falastiin ee isku dayaya in ay la dagaalamaan boobka xaaladda ayaa u muuqata mid cakiran sida warbixinta lagu sheegay maadaama oo ay isbiirsadeen arrimo ay ka mid yihiin yaraanta badeecooyinka asaasiga ah burburka waddooyinka iyo xidhnaanshaha xuduudaha iyo rajobeelka dadka deegaanka taasoo sababtay xaaladan adag sida lagu sheegay warbixinta hay-adaha samafalka ugu yaraan labaiyo toban qof oo shaqaalaha samatabixinta ayaa lagu dilay duqeymo cirka ah oo ay diyaaradaha israa'iil khamiistii ay ka fuliyeen gudaha xarun dhinaca difaaca madaniga oo ku taalay bariga magaalada bacalbek ee dalka lubnaan sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka iyo kuwa gurmadka deg dega ah shaqaalaha gurmadka ee lubnaan ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in ay baadigoobayaan qaar ka mid a asxaabtooda oo weli ku hoos jira dhismaha xarunta la burburiyey ugu yaraan saddex ka tirsan ciidamada difaaca madaniga ah ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay milatariga israa'iil oo arrintan la xidhiidha siyaasiyiinta senegal ayaa jimcaha maanta ah soo gabagabeeyey ololo doorasho oo qalalaaso iyo isku dhacyo ay hareereeyeen ka hor doorashada muhiimka ah ee golaha sharci dejinta baarlamaanka ee dalkaasi oo toddobaadkan lagu wado in uu go-aamiyo in madaxweynaha cusub ee dalkaasi uu samayn karo isbedelo siyaasadeed oo waaweyn oo la taaban karo codbixiyayaasha senegal ayaa axadda soo socota dooran doona boqol iyo shan iyo lixdan xildhibaan oo ka tirsanaan doona golaha baarlamaanka senegal halkaasi oo xisbiga madaxweyne bashiiru domaye faye aanu hadda haysan aqlabiyad ku filan oo golaha ah madaxweyne faye oo la doortay bishii march ayaa doonaya inuu fuliyo isbedeladii siyaasadeed ee uu ballan qaaday intii uu ololaha ku jiray kuwaasoo ay ka mid ahaayeen la dagaalanka musuq maasuqa dib weegista rukhsadaha kalluumaysiga ee shirkadaha ajaanibka ah iyo inuu saami weyn ka helo khayraadka dabiiciga ee dalka bishii sebtembar waxaa kale u kala diray baarlamaankii ay mucaaradku hogaaminayeen taasoo dhabaha u xaalay doorasho sharci dejineedeed oo deg dega ah oo xilligeedii laga soo hormariyey intaasna dhegeystayaal waxaa noogu hedel warkii caalamka halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaa guud ahaan gobolada somalilan si habsami ah uga socda tirinta codadka doorashadii arbacadii ka dhacday halkaas wararkii ugu dambeeyey haddaba ee arrimaha doorashada waxaa hargeysa inooga khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha v o e da khadar cakule khadar bal faahfaahinta naga sii wararkii ugu dambeeyey
aada iyo aad baad umahadsantay maxamed cabdi sandheere wararkii ugu dambeeyey doorashooyinkii somalilan ay bisha saddex iyo tobankeedii arbacadaynu kasoo gudubnay weli waxaa socotaa tirintii codadka degmooyinka somalilan qadar toban daqiiqo ilaa shan iyo toban daqiiqo ka hor waxaan la hadlay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan muse xasan yuusuf waxa uu ii xaqiijiyey oo uu ii sheegay in ilaa hadda ay wadaan tirinta codadka degmooyinka doorashooyinka somalilan islamarkaana waxau intaa ku daray in ay ku rajo wen yihiin in sida ugu dhaqsaha badan leh ay usoo gebagabeeyaan tirinta codadka degmooyinka sida uu dhigaya xeerka doorashooyinka ee somalilan waxaa markaa aan u gudbin doonaa bui anagoo raacayna nidaamka iyo sharciga doorashooyinka degmooyinka markay dhammaadaan heer gobol si halkaana loogu soo hubiyo oo looga sii guto waajibaadka iyo sharciga siduu u dhigayo waxaa kasii dambaynaysa markaa sandheerow marka gobolada ay degmooyinku kusoo shubmaan tirintaasi in kadib heer gobol ay uga sii gudubto sida xeerku qorayo heer qaran oo marka ay noqonayso xarunta guddiga doorashooyinka somalilan ee magaalada hargeysa in ugu dambeyn ay codadka kasoo bilowday goobta ee kusoo xigsiiyey degmada ee kusoo xigsiiyey gobol ay deedna xaruntaa kusoo shumaan kadibna guddiga doorashooyinka heer qaran iyaguna ay la wareegayaan awoodoodii iyo shaqadii halkaa uga taalay marka markaad isku soo wada xoorisid su-aal baan weydiiyey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka halkee ayay marayaan ama intee in leeg baad filaysaan in degmooyinka codadka tirinteed wadan ku dhammaadaan marka wuxuu ku gaabsaday kelmadda ama hadalka ereyga ah sida ugu dhaqsaha badan leh ayaanu rajaynaynaa inaan usoo gebagabayno tirinta codadka ee degmooyinka marka ilaa iyo imika guud ahaan shacabka somalilan iyo guud ahaan soomaaliya o dhan waxaa dhegta loo wada taagay la sugayaa waxa weeyaan in ay tallaabada ugu horeysa soo dhammaato la xidhiidha degmooyin doorashooyinka kadibna heer gobol ay u gudbaan maxamedow waxaa xusid mudan in guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan xalay sakdi dhexe sida uu sheegay inaguna baahinay in wakiiladii xisbiyada iyo ururada oo xarunta guddiga doorashooyinka jooga degmada hargeysa oo ay markii hore qorsho ahaa inay xalay bilaabantay tirinteedu inay saaka subaxnimadii hore bilaabantay marka ay degmada hargeysana tahay degmada ugu codka badan leh marka laega heer degmo isla markaana gobolka maroodjeex uu noqonayo gobolka codadka ugu badan ay jiraan ama ay yaalaan saa darteedna laga yaabo shaqada ugu badan ee socota inay degmada hargeysa gobolka maroodjeex tahay lakiin ilaa imika sidaynu ognahay waxaa socdaa tirinta codadka degmooyinka waxaana uu guddoomiyuhu xusay inay si habsami ah ama sida ay ugu talagaleen ay u socdaan tirinta codadka degmooyinku maxamed aada iyo aad ayuu mahadsan yahay khadar cakule wariyaha v o e da hargeysa oo khadka telefoonka si toosa ugu jira halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a duqayn dhanka cirka ah ayaa jimcaha maanta ka dhacday duleedka koonfureed ee caasimada lubnaan ee bayruud taasoo qiiqa cirka isku shareeray kadib markii ciidamada israa'iil ay ugu baaqeen dadka inay ka guuraan halkaasi warbixin ay qortee wakaaladda wararka e f b waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan daanduray
wakaaladda wararka ee qaranka ee dowladda lubnaan ayaa sheegtay in diyaarad aan kuwa duuliyaha wadin ah oo israa'iil ay leedahay ay laba gantaal ku dhufatay deegaanka bayruud ee magaalada khubeyri ka hor inta aysan ciidamada cirka qaadin weerar aad u culus oo dhulka la samay dhismo u dhow xafiisyada dowladda hoose amar daadgureyna ee uu soo dhigay baraha bulshada ekes ayaa afhayeenka ciidamada israa'iil iveji adre waxa uu sheegay una sheegay dadka deegaanka dhammaan xaafadaha koonfureed gaar ahaan aagga khubeyri oo uu sheegay in ay ku dhow yihiin xarumo ay leedahay kooxda xisbullah isaga oo ka digay weeraro soo socda nabadgelyadiinna iyo badbaadada xubnaha qoysaskiinna awgood waa inaad si deg deg ah aada uga guurtaan dhismayaasha iyo kuwa ku dheggan ayaa afhayeenku qoraalkiisa uu ku sheegay oo ay ku jireen khariidado tilmaamaya dhismayaal ku yaala agaarka dugsiga sare ee bustan duqeynaha isdaba joogga ah ee israa'iil ay ka geysanayso koonfurta beyruud ayaa horseeday in dad badan oo rayda ay ka qaxaan meelaha ay ku xooga badan tahay kooxda xisbullah inkastoo dadkaasi qaarkood ay maalintii soo noqdaan si ay u eegaan guryahooda iyo goobahooda ganacsi wakaaladda wararka u faafisa lubnaan waxaa sidoo kale ay sheegtay in subaxnimadii hore ay duqeyno ka dhaceen koonfurta magaalada nabatiya israa'iil ayaa sheegtay in ciidamada cirka ay duqeeyeen in ka badan boqol iyo labaatan bartilmaameed oo ku yaala guud ahaan dalka lubnaan oo ay ku jiraan goobo lagu kaydiyo hubka xarumaha taliska iyo tiro badan oo gantaallo ah tan iyo bishii sebtembar saddex iyo labaatankeedii israa'iil waxa ay xoojisay duqeynaha cirka ee lubnaan iyada oo ciidamo lugta ahna u dirtay halkaasi mas-uuliyiinta lubnaan ayaa sheegay in in ka badan saddex kun saddex boqol iyo siddeetan qof la dilay tan iyo bishii oktoobar ee sannadkii hore markaasoo kooxda xisbullah iyo israa'iil ay bilaabeen inay isweydaasadaan duqayno bangiga adduunka ayaa sheegay khamiistii shalay in iska horimaadka lubnaan uu ku gallaaftay in ka badan shan bilyan oo dollar oo khasaare dhaqaale ah iyadoo burburkuna uu gaaray bilaayin dollar oo kale
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinaya warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti wa aad meel ka soo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ood ka dhagaysataan idaacadda v o a toddobaadkanna barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa dhowaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya fadhi wadajira yeeshe waxay ku meelmariyeen guddi kumeelgaaroo ka kooban labada aqal oo ka shaqeynaya sharciyada doorashooyinka xisbiyada iyo qawaaniin kale xilli baarlamaanka dhowaan fasax uu geli lahaa dib loo dhigay haddaba xilligana suuragal ma taha soomaaliya qabsoomidda doorasho qof icoda xilli sanad iyo waxayna u harsantaha dowladda uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud barnaamijka faaqidaadda mowduucaas ayaan ku eegi doonaa toddobaadka waxaana nagala qaybgelaya xildhibaan maxamed haaruun oo ka tirsan golaha shacabka kana mid a xildhibaanada sida weyn u aaminsan in dalka doorasho qof icoda ay ka dhici karta marka la gaaro laba kun labaatan iyo lixda sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka sida weyn u saluugsan siyaasadda dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud kuna tilmaamay inay dalka ka dhici kartahay doorasho ay tahay riyo aan loo meel degin barnaamijka waxaa kaloo ka qaybgelaya xildhibaan cabdirasaaq xusul oo ka mid a golaha shacabka iyo diini maxamed diini oo ka mid ah saraakiisha bulshada rayidka soomaaliyeed oo arrinta doorashooyinka si dhow ula socda markay timaado dowladda madaxweyne xasan iyo dowladdii madaxweyne farmaajo oo xilligaasi u ahaa gudoomiyihii bulshada rayidka dhammaantii kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka aan ku horeeyo xildhibaan maxamed haaruun dhowaan labada aqala baarlamaanka cod baa siiseen guddikumeel gaara gacanta taagtay mudiga uu ahaa in doorasho wanman foodeya dalka ka dhacdo wuxuu ka soo shaqaynayey maaragtay sharcigii asxaabta wuxuu ka soo shaqaynayey sharcigii doorashada waxa kale uu ka soo shaqaynaya maalin dhawey dowdiisaba la qabtay sharcigii guddiga doorashooyinka
marka waa guddi labada aqal oo mandate siiseen oo shaqaas ka qaban doonaa guddi kumeel gaaro oo shaqada saddexdaa sharci inay soo fududeeyaan ay golaha usoo gudbiyaan loo egmaray qayb ahaanna shaqadu waa ku jiraan qayb ahaanna golaha waaba usoo gudbiyeen oo sida sharciga lagu dhisayay guddiga doorashooyinka doodiisii wway way bilaabatay fadhigii ugu dambeeyey arbacadaba si weyn looga dooday waxaan sugnaaba waa waa in akrinta saddexaad iyo odeyntiisa uu timaado maalinta ugu faadanay sabtida haddii aan layidhaha waan gartay xildhibaan yuusuf gamaadiid guddigan dhismihiisa iyo waktiga dheeraadka in loogu daray shaqada baarlamaanka labaduba si weyn baad u diidaneed adiga saaxiibo kale muxuu yahay guddigan aada codka siiseen labada qal ka kooban bismillahi raxmaan raxiim cabdiqaadir aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha iyo saaxiibada kale ee dooda aan ku wada jirnay ee shacabka soomaalida dhegeysanayada intaa kadib walaalow dawlad baanu nahay dowladnimadeenana waxaa saldhig u ah shuruucaan degsanay oo ugu sarreeyo dastuurka qodobka afaraad farqadiisa koowaad dastuur kumeel gaarka ah ayaa wuxuu dhigayaa hay-adda islaamka ka soo koob dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa sharciga dalka ugu sarreeya isaga ayaana ayayna xukuumaddu u hoggaansamaysaa wuxuuna hagayaa hal abuurka iyo go-aanada siyaasadeed ee qeybaha dowladda oo dhan sidaa daraaddeed marka hanaanka loo keenay codsigii ama madaxweynuhu wuxuu ku salaysanaa codsigiisu iyo sida loo maray iyo dhismaha guddigaba waa qaab ama hanaan baalmarsan shuruucda dalka oo ugu wen yahay dastuurka dalka waxaana daliil cad u ah isla dastuurka kumeel gaarku aan haysanaa qodobkiisa konton iyo lixaad xarafka ba wuxuu farayaa xildhibaanada in xilka xilalka uu golo weliba gaarka u leeyahay uu u guto gaar ahaantiisa kulamada wadajirka ah ee marka hadda socda ee waxa looga shaqaynayana waa shuruuc sharciyada laga shaqaynaya sharciga ururada sharciga maxaanku rahdaye guddiga doorashooyinka sharciyadan horaa looga soo shaqeeyey baarlamaankii tobanaad ayaa kasoo shaqeeyey qaar wuxuu ka mid ah madaxweynahana saxiixay dana gaaroo laga leeyahay ayaa loo laalay ama dib u eegis lagu sameeyo shar cusub ma ahan dhammaantoodna waxay ahayd shuruuc baarlamaanka golo kastaba gaarkiisuu maraya sida shuruucda kale oo kale markii doorasho iyo arrimo axzaab timaadana dastuurka aan haysana qodobkiisa toddoba iyo labaad qodobkiisa afarta iyo toddobaad ayaa wuxuu dhigayaa nidaamka doorashooyinka iyo xisbiyada shuruucda ku saabsan waxaa kasoo baaraandegaya oo soo diyaarinaya baarlamaanka golaha shacabka ayuu gaar u yeelaya marka waxaad leedahay hanaanka loo maray iyo waxaan aaminsanahay oo dee sharcigeena iyo waxaan ku shaqaynaynaa sabi u ah dastuurka iyo xeerusayada golaha shacabka aad baa mahadsan tahay yuusuf waa kuusoo laabanaa aad bay ucadda aragtidaada xildhibaan xusul dastuurka kumeel gaarka ahaa waktiga fasaxaad geli laheedan doodo kaloo waaweyn baa loo cuskanaa guddigan la sameeyey iyo dabcan codsigii madaxweynahaba marka sideed ku aqbasheen iyadoo khaararka qaarkood ay ka soo horjeeda tilaabada la qaaday maxay tahay qanacsanaantiina howshan la xiriirta marka hore waan salaamayaa v o a iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaan runtii anagu baarlamaanaan nahay waxaana ku shaqaynaa shuruuc ugu wenyahay dastuurka xeer hoosaad u gaara baarlamaanka labadiisa aqal na waa jiraa oo noo ogolaanaya haddii howlo ay jiraan in annagu aan fasaxeena ka tanaasulno haddii aqlabiyadda baarlamaanku ay ogolaato runtiina howlo badan oo la xiriira dibudhiska dalka iyo dowladnimada sidii ay hore ugu socon lahayd ayaa jiray sida xeeroosaadka noogu qoranna jalfadhiga baarlamaanka waa ugu yaraan afar biloodaa ku taala xeeroosaadka sidaa darteed way ka badan kartaa meeshaas aad ka adhidhansan kartaa markii aad fiiriso qodobkaas siduu uu qoran yahay sidaa darteed marka fasaxeenii aan geli lahayn oo labada bilood ahaa bil ka mid ah waxaa naga codsaday madaxweynaha jamhuuriyadda baarlamaanka noogu yimid codsigiina waan aqbalnay inaan ka tanaasulno laakiin xildhibaan xusul xildhibaan xusul
ama loogu jihaynaayo dalka doorasho qof iyo cod ah oo ah heshiiskii madasha kal hore wadatashiga qaran ay hore u galeen annaguna aan dastuurka qaybo kamid ah aan ugu sameynay dhamaystir kuwii kalena aynoo dhiman yihiin kaabaysa shuruucdaas darteed ayaan u qaadanay baarlamaanka howshiisa ayaana ah samayn sharci maadaamaadu ay talasho ka duwan yihiin dowladda xildhibaan xusul shuruucda aqal idiin qoran ee xeeroosaadkiina dhammaadka kalfadhiyada in la keenaahi ee hindisi sharciyeedyo iyo doodaha muhiimka miyay qoraysaa mase waxay ahayd inaan in wakhti hore la keeno oo lasoo gudbiyo marka uu furmayey kalfadhigan
intii shaqadiisa inta shaqadiisa socoto o dhan shuruuc waa la keeni karaa wax diidaayana male limaada shaqada dhan oon qabanayno ee baarlamaanka u igman yahay ayaaba ahba in hay-addii sharci-dejidka ugu sarraysa dalka uu baarlamaanku yahay waan garta khayrawsaadkan ku laabanaynaa in meeshaas dood waxay ka qabto diini maxamed diini markaad fiiriso waktigan koobana u haray dowladda iyo hadda sida layskugu hayo doodaha waaweyne doorashada maxaa idin muuqda
bismillahi raxmaan raxiim dadweynaha la dhegeysanaya iyo asxaabta ay ula jirta dooda waa soo dhaweynayaa dooda hadda ku saabsan doorasho in la qabto oo doorasho qof iyo coda la qabto annaga bulshareed ahaan mubdihiin in doorasho la qabto qof iyo coda iyo xor iyo xalaala waa aaminsanahay waxyaabaha aan ama aragtida ka qabno amaba aan ka qabno maamul ahaan sida ay u dhici karto suurtagalnimada dooda in doorasho qof iyo coda la qabto annagu waxaan dareemaynaa in cilado fara badan ay jiraan oo doorashada la xiriira doorashada horta marka koowaad su-aashu waxay tahay yaa loo qabanaa halkee lagu qabanaa meeqa xisbiya yani ka qayb gelaysa guddiga doorashada qabanayo guddi madax banaan ma noqonaya guddigu ma haystaa dhaqaalo ku filan oo doorasho ku qabto guddigu ma haystaa kaabir ku filan oo doorasho qaban kara amnigu masa amnigu masaamaxaya amnigu dalku masaamaxaya doorasho qof iyo coda in la qabto iyadoo la ogyahay in magaaladii xamar xitaa kaamara dukaamadii ganacsatada lagu xiri laayahay oo oo maaragtay lagu dilaayo dowladduna aysan si nabada aysan balcad ku tegi karin iyo jowharinta udhexaysa wado kastana ay amni kalkal amniga oo meel kasta ka jiro markaan waxaan salayna su-aalaha technicalkaan qabnaa laakiin mabdi'iyan in doorasho qof iyo coda la qabto wax annagu kamana soo horjeedno mana dhaliilayno in waddanka hore u socdana waa waxba anagu kama qabno oo haddii mid dadban la qabtay iyo mid doorasho qof coda la qabtaba annaga waxaa noogu muhiimsan in si nabada xilka lagu kala wareego qodobkaasaa aada muhiim noogu ah magarta xildhibaan maxamed haaruun waxa ugu weyne soomaaliya markay timaado siyaasadeedu waa heshiis siyaasadeed oo markasta la gaaree wada ogol la yidhaahdo farsamada iyo technicali waa laga wada hadlaa dabcan oo adinkoo somalilan matalaya joogtiin oo uun sinila soo doortaa marka siday suuragalaydu kula muuqataa doorasho ama golihii watashiga ay ka maqan yihiin laba maamul oo muhiim u ahayd markay timaado matalad ahaan in in doorasha dhici karto qof ficod ama laga shaqayn karo se sidee u qanacday oo dadka u qanan kartaa cabdiqaadir runta marka laga hadlayo soomaaliya dowladnimadeeda muddo dheer baa lagu soo rifanaya in la dhiso waad ogtahay risaas badan baa lagu bixiyey waad ogtahay maaragtay dadaalo badan beesha caalamkiiy kuwaas waa lagu bixiyey dhowr iyo labaatan sano ay dowlad ahayd waxaynu dhaafi weynay doorasho dadban oo runtii ayna odhan karin waa doorashe waa xulasho aan odhan karo waa xulasho maaragtay kaadiriin siyaasadeed ay mas-uuliyiin badan oo maaragtay golayaasha sharci dejinta jooga ay heshaan aan odhan karo taas waxay dhaawac ku ahayd dowladnimada waxay dhaawac ku ahayd inay maaragtay dalku dhaqaaqo runtiina marka run laga hadlayo xalka soomaaliya waa inuu maaragtay nidaamka dawligaa shaqeeyo waa inuu maaragtay maxay hayday doorasho ka duwan doorashadii hore la qabto waa in la isku dayo in dalka maaragtay hore loo dhaqaajiyo oo wax la sameeyo haddii aynu ka cabsanno oo maaragtay tan iyo maalintii dowladnimada dib loo aasaasay aan idhaahno lama dhaqaaqi karo hebel ha la qanciyo hebel maaragtay oo ogol mooye waxaa lama samayn karo dowladnimada soomaaliya meel gaari mayso shacabka soomaaliyana kama heli doonaan adeegii dowladnimaday u baahnaayeen waxay noqonayaan ina siyaasiyiin oo dalahooda iyo kuraas iyo doorasho isku haysta waad aragtay muranada siyaasiga waxay ku saabsan yihiin doorasho mid adeeg bulsho ku saabsan ma jiro mid dalkan waxtarkiisa usaabsan ku jiro mid horumarka dalkan ka hadlaya kuma jiro marka doorashadaas maaragtay waa la qaban karaa farsamo ahaan waa loo qaban karaa wakti ahaan waa loo qaban karaa waana loo baahan yahay waa haddii la rabo dalkan inuu shaqeeyo waa haddii la rabo in dowladnimo maaragtay saldhigta aynu ku jirno tusaale waxaan usoo qaadanayaa doorashooyinka somaliland hadda muddo labaatan sano ka hor ah laba kun saddex iyo labaatan laba kun saddexdii bay bilaabatay sidaasoo kalea kafaha loo haystay dad siyaasiyiina ayaa ku deganaa diidanaa lama qaban kara lahaa dad siyaasiyiina kasoo horjeeday isla kuwii siyaasiyiinta kasoo horjeeday baa ku faa'iiday oo xilal ku helay oo lagu doortay oo maaragtay ku qancay markii dambe haddii maalintii ay iska joogi lahayd somalilan haddii maalintii ay iska joogi lahayd madaxda somalilan ee xilligaa joogay maadaama ay cadhosha ka jirtay hadda maanta quruxdaa ay leedahay doorashooyinkoodu quruxdaa ay leedahay in awooddii shacabka lagu celiyey lama heleen marka run markaynu ka hadlayno dalkan wuxuu u baahan yahay doorasho wuxuu u baahan yahay doorasho ka duwan wixii aynu soo arkaynay ahaa maaragtay xulasho wuxuu u baahan yahay inaan dadka soomaaliyeed yaanan odhan dadka soomaaliyeed siyaasiyiinta soomaaliyeed ay iska dhaafaan miyofobiya ama cabsida maaragtay ay ka qabaan in la bedelo maaragtay dhaqankii hore siyaaskay yaqaaneen in maaragtay waa arrin waxaan odhan karaa nafsiye ay aaminaan in aynu isbedel samayno ku khasbanay inay isbedel samayno ma aha isbedelku midaynu dooranayno waa ku khasbanay hore ugu dhaqaaqo magarta xildhibaan maxamed waxaa xusid mudan inaad adigu hadda xildhibaan ku tahood ku caanamaalayso nidaamkaas iyo doodahaas waaweyn e aad sida weyn u dhaliilaysood maanta aad adigu laguu soo doortayba xildhibaan yuusuf gamaadiid doodaas wanaagsan uu sheegayo xildhibaanka saaxiibka golaha kaala tirsan wadada barwaaqada oo tilmaamayo maxaa ad ku diidantihiin maxay taaqabad idiin muuqata cabdiqaadir horta waxaan kaa codsanayaa doodu waxay heeday lambar isla eg inaad keentid loona sheegtid haddii dee laba xildhibaan ay yihiin waktiga ay qaateen wakti limidan ay sinsigan qaataan ayaa xaq lagu weynayaa taas wataa intaa kadib intaa kadib waxaan kuu sheegayaa saaxiibow dalkan inay doorasho qof iyo coday ka dhacdaa cid inaga jecen aniga shaksiyan iyo intii u aragtadaba ma jirto sababta ay tahay adiga iyo dhammaan saaxiibada doonta igula jira waxay ogsoon yihiin xafiisyo waaweyn iyo shaqaalo shaqeeya oon u diyaargarowey muddana aan hayay inaan xisbi doorasho gala ayaa jirtay laakiin doorasho markay dhacaysa mabaadii aas aas uma hayaa jir oo ay kow ka tahay horta dad jihooyinka weliba dal doorasho soo gale doorasho dimuqraadi oo maxaan ku dhahdaye qof iyo cod soo galay ma nihin maadaama aan hadda bilaabeyno ugu dambeysay lixdameeyadii waxaan u baahannahay oo burbur iyo dhibaato iyo kalsooni daro badan ay jirto horta waxyaaba aas-aasi u ahaa dowladda hadda jirta ma aysan qaban oy kow ka tahay amniga iyo xoreyntii oo degmo kastoo dalka ka mida xaq u leedahay inay wax doorata lana doortahay horta xaqaas meeshu wax ka maran yahay mana suubi doonto waa kow midda labaad amniga oo meel kastoo xataa xor ay naftigeena tan saddexaad waxay tahay xasillooni siyaasadeed dalku waa federaal dowlad goboleedyada barkooda ayaa maqan qeybna aan ka ahayn sistamka iyo hanaanada socdoo dhan a tahay marka suuragal ma noqon karto waa qodob yaa kale haddana ku tartamaya haddana oo dadkas doorashada ka ahaa dowlad goboleeda qeyb ay ka ahaayeen iyo shicibkoodiba kuwa kale ee cazaabta ee annagu aan ka mid nahay siday wax u socdaan waa khalad wax sharci asal ku amaahan waa saldhig ugu amaahan waxa yani tilaabooyinka la qaadayo waxaa daliil cad u ah sharci golayaasha baarlamaanku horta labada gole kulamadooda wadajirka ah xeer hagami jiro saaxiibka tahay xeer ay wadaleyiin xeer hagami jiro qodobka lixdan iyo labaad faqriis labaadaa tilmaamayso faraysi xeer wadajiray kuwada shaqeeyaan inay samaystaan waa la diiday waa kow intaa markii laga soo tago xeeroosaadka golaha shacabka ayaa si cad u sheegaya xilli la keeni kara xeer haddana wuxuu sheegayaa xeerka golaha shacabka kadhalka saraba waxay sheegayaan xeer yaa soo gudbin kara yaana ka shaqaynaya sidayna ugu shaqaynayaan golayaashu waxa loo xeer la xiriiraa si gooni ayay ugu shaqaynayaan sidaan hadday hooru sheegay oo qodobka maxkuraa dastuurka u cadaynayaba xeeroosaadka golaha aqalka sare qodobkiisa afartan iyo koowaad wuxuu leeyahay waxaa xeer keeni kara oo celi kara ugu yaraan hal dowlad goboleed xibnaheed oo dhan labo waxaa keeni kara ugu yaraan shan iyo toban senator waxaa kaloo keeni kara guddi kastoo ka mid ah guddida aqalka sare golaha shacabkana wuxuu leeyahay waxaa soo gudbin kara golaha wasiirada iyo ugu yaraan toban xildhibaan sharciga hadda ay ka shaqaynayaan saaxiibadaya marka waa sharci aan sal iyo raad lahayn oo shuruucda ku salaysnayn kow guddiga la dhisay ayaa sal iyo raad lahaynoo shuruucda hanaanka doorashooyinka iyo axsaabta waxaa hore ugu soo shaqeeyey guddiga arrimaha gudaha waxaa hore ugu soo shaqeeyey guddiga arrimaha gudaha maamulada gobolada iyo amniga hore ugu soo shaqeeyey saxiixyadooda ku yaala guddigaasaa iska lahaa markuu kan ka dhamaysto golayaasha hor keenaan baarlamaanka golaha shacabka ka dhamaan aqalka u gudbaa yahay guddigaa la dhisay sharci uma lahayn xaqna ma ahan guddi sal ku fadhiyana ma ahan shuruucdaa la keenay hadday ka shaqeynaa naftigeeda jihooyinka inay keenaan ay rabitaanaysan imaan marka hadday dastuurkii khilaafsan yihiin oo shuruucii dalka khilaafsan yihiin oon ogsoonahay waxa looga shaqaynayo bisha loogu darayna rabitaan madaxweyne sidii dastuurka lasaha lagu geliyo afartii cutub ay tahay waxaan noo soo socda wax alla wixii meeshar ka soo baxahi cid ay yacni raalli ka ah iyo cid kula tartami karto iyo cid amiraysa iyo cid ay khusaysa ma jirto aan ka ahayn shaksiga tolanaya shaarka asiga oo yani aan
aaminsanhore yusuf aad baan kuu fahmay aad baan kuu fahmay hale maxamed harunay
hal jawaabaan ka siinaa yusuf horta gabaadi ahaan waan isla ogolanay waan filayaa in dalkan u baahan yahay doorasho kaduwan doorashadii aan soo marnay doorasho ay dadku maaragtay awoodda leeyihiin taa yusuf doodkama qabaan arkaya tan sharciyada tusaale ahaan haddaan xeer hoosaadka soo qaato xeer hoosaadka cidda u codaysay ee ansixisay waa golaha isla golihiibaa u codeeyey in maaragtay maaragtay la keeni karo maaragtay shuruuc maadaama maarata ka fadhigii dhammaadii markii horan xeer hoosaadka golaha samaystay maadaama duruuf timid duruuftii la yskagama jeedin xeer hoosaadkiiye waxa loo codeeyey in maaragta xeer hoosaadkii waan gartay aad baan kuu fahmay xamed habraaca markuu wuxuu soo hadan qaaday yuusuf labada gole habraac ma lah isniintiima inaad joogtay iyo in kalema hubo xildhibaan yuusuf waxaan u codaynay hadraac uu ku ashaqaynayo labada cad
shuruucdan sharci darada iyo kulankan wada jirka aad ku sheegtaan oo sharci darada la iskula fadhiyahay maxaa un umada ku qaldi karnay hede sharci golayaasha wada gole wada jirka ay ku wada shaqayn karaan ma ahayn sharciga faraha waan gartay sharciga uu faraya sharciga qodobka lixdan iyo labaad joogaana faraysaa ma ahan sharciga waxaa sheegaysid waan gartay khaliil maxamed ikaadi xildhibaandarsaa khusul doorashadu markay timaado dabcan wada ogol siyaasadeed dowladdii farmaajoa dabcan meelaha qaar ka soo shaqaysay maamulkii galmudug aad wax ka soo dhistay markaad fiiriso doodaha adaga ka imaan karo muranada markay timaado siyaasadda xilligan taagan indhaha mead ka qabsanaysana ma waxaad leedihiin waa laga socon karaa dadka maqane aan hadda siyaasadda ku jirin oo hadda tusaale u yihiin labada maamule jubbaland iyo iyo puntland mahadsantahay cabdiqaadir dooda saaxiibadeyna waan maqlaayay sida doodeena ka wada muuqata dhammaanteen waxaan su-aashayda abaar xildhibaan xusul xildhibaan xusul maamulada maqan ee wada ogol la-aanta maxaa laga yeelaa jawaabaya ha igu hagin su-aasha igu sidaan ka jawaabaya cabdiqaadir Mhm.
sida adiga rabta haddaan una udhigi rabtidna waa waa ifasaxaysaa
su-aashayda abaar si gaara uma rabeen sida guud su-aasha uga jawaab waa mahadsan tahay walaalahay iyo aniga waxaan dhammaanteen isku waafaqsannahay in doorasho qof iyo cod ah een, dalkan la geliyo murana kama aragtidayda halkaas ku fiiriyo horta marka koowaad waxaan jeclaan lahay inaan eh, hawada u mariyo hambaliyo somalilan doorashada ka dhacday oo sida nabadda u dhacday oo runtii eh, tusaale u noqon karta doodan hadda maanta taagan oo eh, la leeyahay doorasho kofii codaya dowladda federaal ka qabanaysa Eh, aniga ka oday ahaan eh, arrimaha doorashada waayo arag u ah Eh, shuruudaha hadda doorashada oo somalilan ay ku qabsatay eh, aad ayay u adag tahay in dowladda federaalka ay shuruudahaas buuxiso Eh, muddo muddada u hartay oo halka sano iyo barka ah lix iyo toban yani sideed iyo toban bilood inay doorasho qof iyo coda uga qabato eh, dhul aada u ballaaran oo oo dad badan oo population badan ay ku nool yihiin xaaladaha ka jirana la ogyahay iyada oo aan labada sano iyo barkii lasoo dhaafay eh, wax diyaar garoowa aan loo samayn aniga waxaan qabaa inaysan xitaa buuxin karin shuruudaha somalilan ee ay doorashada ku qabatay sababtoo somalilan markii hore waxay sameeyeen tirakoob ay sameeyeen dadka codaynaya ayaa tirakooba laga ogaa Eh, qof walba oo codaynaya kaar u lahaa Eh, qofka markuu doorashada goobta doorashada yimaado eh, buuggii diiwaanka dadka oo la diiwaan geliyey eh, ayuu ayaa miiska saaran oo qof kasta seejo kasta qofka ka codaynaya liiskigiisii yaalay Eh, qofkii kaarkiisa aqoonsiga ula imaanaya hore loo siiyey haddii kaarkii aqoonsiga uu waafaqo eh, eh, buug diiwaanka ku qoran eh, magaca ku qoran waa oo loo ogolaanayo waana codayn laakiin waa laga shaqayn karaa soo maahan eh, diini eh, dowladdu way ka shaqayn kartaa soo maahan taas oo kale waa Maxaa way ka diidaya?
shaqayn kartaa laakiin waxay ahayd inay ka shaqayso maalintii xilka uu qabtay xasan sheikh maalinta uu qabtay oo dowladda federaalka la keenay maalintaasay ahayd iyadoon wax khilaafuhu jirin iyadoon waktigii teramkii uusan soo dhowaanin maalintaasay ahayd in guddiga la fasaxo oo aan gacmaha laga qaban oo laba sano iyo bar aan la sugin in guddigu uu howl galo oo xeerkan waxay ahayd shaqada ugu horeysa ee dowladda federaalka qabato ama baarlamaanku qabto ayay ahayd marka waxa waaye laba sano iyo bar ayaa la iska seexday Eh, yani howlo kale lagu mashquulay Eh, iyadoo ay sideed iyo toban bilood ka harsan tahay ayay waxay leeyihiin waxaan qabanaynaa doorashee qof iyo coda iyo adigoo ogde dhulka baaxadda uu la egyahay Wa- waan gartay marka eh, in mabdiciyan la qabto doorashada waa waa waa wax fiican qof iyo cod ah laakiin su-aashu waxay ka taagan tahay shuruudihii doorasho qof iyo coda lagu qaban lahaa oo hadda matalan kasoo qaad somalilan oo kale commishinka waxaa lagu qaybsaday saddexda xisbi qaran dad ka kala socda yacni commisshinku xitaa waa la wadaagay cidda doorashada qabanaysa cid dhexdhexaada oo ayagu maaragtay check and balance isku samaynaya ayaa doorashada qabtay halkanna waxaa laga yaabaa dad shaqaale ah sidii doorashadii hadda dowladda waxay ka horreysay farmaajo khilaafkii ka dhashay wuxuu ka dhashay dad waxaa la soo geliyey askar ah oo dowladda u shaqeeya waxaa lasoo geliyey xafiisyada dowladda ka shaqeeya oo dowladda taageersan dadaan si naba dhexdhexaad ku ahayn ayaa Wa- waan gartay aad bay Waxaa u caddahay qodobka ka dhashay aad buu u cadyahay diini qodobkaas Marka aniga waxaan isleeyahay, sababtaydu waxa waaye waktiga ku filan hal sano iyo iyo lix yani lix bilood ilaa xataa dawladdu waxay soo saari lahayd hadda waxay kuleeyihin xeeraan saaraynaa xeeraan samaynayna ee xildhibaanadu leeyihin xitaa hal warqad ah oo bolos bayber ah oo doorashada lagu qaban karo oo caqabadaha dooradaha hortaaga loogu gudbi karo oo hadday mid farsamo tahay hadday mid siyaasadeed tahay sida loogu gudbi karo xitaa wax hal warqad oo bolos bayber soo masii saarin waan gartay laba sano iyo barkaas dawladdaani joogtay wax policy bayber oo xitaa laga doodo oo la yidhaahdo meeshaasay toosin uga baahan tahay meeshaasay ku daris uga baahan tahay meeshaasay ka dhimis u baahan tahay ilaa hadda ma aysan keenin waan gartay waxaa la rabaa waxaa in la yidhaahdo hal degmo oo soomaaliya yani meesha hadda dawladda federaalka rabta inay doorasho salta hal degmo kamida tijaabo lagama keenin dad lagama soo diiwaan gelin yani xitaa lama yaqaano dadka kaadirka ah dadka kaadirka ah oo shaqadan qabanaya waktiga lagu tababari karo marka ay ugu yar tahay waa hal sano marka anaga waxyaabo badan oo su-aalo meeshan ka taagan yihiin aan bulshareedahaan su-aalahaasaan dul istaagi doonaa waa samaynayna waa samaynayna waa samaynayna laakiin waxa waaye wax tijaabooyinkii aan hore usoo aragnay wa- waan gartay tijaabooyinkii aan hore usoo aragnay liiska doorashada dadka qabanaya oo aan marka hore hadda somaliland oo kale waa la ogyahay kun iyo hal aad bu diini aragtidaadu way caddaha waan kuu soo labanaya yuusuf gamaadiidaan siinaa laakiin maxamed haaruun xukuumaddii eh, madaxweyne farmaajo dabcan khafisay dowladdaad ka shaqaynaysay adiga cabdulqaadir waxaan kaa codsanayaa in waktiga aad noo sinto in dadka qaarna aad makareefanka ku xiriiriso dadna aad u dayso xildhibaan waa- waan ku siinaa qofnima kaaga badna waktiga diyaaran kuu nahay xildhibaan maxamed haaruun markaad fiiriso eh, xafiisyadii dowladda ka shaqaynaysay dowladdii farmaajo iyo hogaannimadaada guddi doorasho qaran baa jiray xeer madaxweynaha lagu seexay eh, sharciga doorashooyinka madaxweyne farmaajo laba kun iyo labaatankii february Eh, sharciyadii doorashooyinka la meel mariyey maxaa loo tuurayaa oo hadda looga shaqaynaa mid kale muxuu ka duwan yahay kan
walaalow sharciyadaasi way shaqeyn waaye saynu ognahay doorashadaa lama soo qaban.
sharciyo baarlamaankii maray oo madaxweyne seexato u shaqayn waaya xildhibaan maxamed haaruun Ma dowladnimadu dhammaystirnayn dowladnimadu labada aqalba may may may mad marin labada aqalba ma dhamaystirnayn shuruucda waxbaa ka dhimna marka waa lagu khasbanaaday in maaragtay shuruuc dib loo aasaaso inta badanna shuruucdu waxay ku kala duwanaan ku kala duwanaadaan ma badnaan doonto laakiin midda meesha taallaa ah tusaale aan usoo qaadanaa puntland waad arkaysa dad baa ku dheganaa in doorasho ka dhacdo waad arkaysa somaliland horaan idinku sheego dad baa ku dheganaan jiray Ma- mar walba xildhibaan caqabad waa maxamed jiri jirtay.
eh, eh, Haddaan shar- laba bilaabin, sharcigii ma la doorashooyinka ee tiri karaa madaxweyne carqaladaha?
xildhibaan maxamed haaruun laba shar- ayay shar- ummadda soomaaliyeed iyo maaragtay siyaasiyiinta soomaaliyeed Xildhibaan, waxa- dooranayaan aan- aan maaragtay ismaqal dadka nado raalliya.
doorasho Xildhibaan laga Maxamed qabto iyo Haaruun.
inaan weligiiba laga qaban xildhibaan maxamed haaruun laga soo bilaabo artay ilaa hadda in baarlamaan wax soo doorto oo dadweyne doortaan baa qorneedoodii kama taagnaad qodobka in lais doorto ah ee xildhibaanadii saaxiibaduna way kula qabaan laakiin shuruucdii dowladihii tan ka horreeyay ay meel mariyeen iyagaas maxaa loo dabageli waayey su-aasheedu waa taas
shuruucda anigu ma hayo mana soo akrin runtii markaan kuu sheego laakiin waxaan anigu ingiriisi dal aaminsanahay in dalkan doorasho laga qabto doorasho dadweyne laga qabto mas-uuliyadda dadweynaha loo Wa- waan gartay Hay- caqabada waa jirayaan caqabadaha ugu badanna waa siyaasiyiinta ee Qofna- maaha bulshada dabcan qofna ma caqabadaha ugu badan qofna farsamo maaha, ma diidan qofna ma waqti diidan maaha, dhaqaale maaha waa siyaasiyiinta oo ka cabsanaya waxayna aqoonin inay maaragtay ay maaragtay ku tartamaan marka een, runta markaynu ka hadlaynana doorashadu way cadow badan tahay waxaana cadow ku ah isla kuwii maaragtay ku tartami la ee maaragtay ee ugu xaqsoori lahayd ee waase la qaban karaa farsamahaana loo Wa- waan qaban karaa gartay isla su-aashaas dhaqaalahaana loo qaban karaa isla su-aashaas xusul aan weydiiyo xildhibaan cabdirasaaq xusul caqabadaha soo baxna gadaal doorashada koowaad caqala- carqalada waa yeelanaysaa waa taas shaki kagama jiro laakiin haddaan laba qaban maxaan ugu ogaan doonaa in Ma- carqalad mahadsanid xildhibaan haddaan problemska tirino Xildhibaan- inaan tallaabo hore u qaadin weeyaan maad- xildhibaan xusul eh, isla su-aashaas eh, shuruucdii dowladdii madaxweyne farmaajo ee doorashooyinka xaggee ku dambeeyeen
wamahadsan tahay xildhibaanka saaxiibkay ah ayaa ka jawaabay Een, baarlamaanku wuxuu ka kooban yahay laba aqal golaha shacabka iyo aqalka sare shuruucda qaar waxaa loo baahan labada aqal ay maraan janna ay saas ugu gudbaan madaxweynaha jamhuuriyadda si uu u saxiixo marka maadaama aysan labada aqal marin hadda ayay labada aqal marsiinayaan shuruucdii doorashada dalka oo ku aadi lahaa doorasho toos ah labada aqal ayaana hadda ka wada shaqaynayo fasaxoodii u baajiyey marka arrintaa cilada yar ayaa qabsatay markii la hagaajiyo oo labada aqal la marsiiyo madaxweynaha uu shaqe uu saxiixo ayayna feer noqonayaan ee dalka ka dhaqangelaysaa dalkana loogu jihaynaya doorasho qof iyo iyo cod ah xildhibaa yuusuf gamaadiid dabcan dowladdii farmaajana shuruucdaas iyo dooda way taagneed haddana saad arkaydo si weyn baad u diidna marka xaggee laga aadi doonaa dhabahan adag ee ah maaragtay marka la gaaro wakhtiga dabayaaqada in in si weyn la isugu qabta arrinta doorashada iyo looma dhammada soo laalaabatood ogtahay dalku inuu qalqal galay doorashadan tii ka horreyda
aad baad umahadsan tahay walaalow waxaan wada ogsoonahay dhammaanteenba juun laba kun sideed iyo toban shanta dowlad goboleed iyo gobolka banaadir iyo xukuumaddii markaa jirtay waxay qalinka ku wada joogeen in doorasho qof iyo coda oo hanaanka maxaan ku rahdaye halka deegaan doorasho ay dalka ka dhacdo lagumana qaybsaneen sharciga asiga ahaa waa laga shaqeeyey kadib had waxaa diiday oo dee waaqacaa diiday taasoo ah in kadib puntland doorasho ka dhacday kadib dowlad goboleedii markaa jiray iyo xaaladii xaaladii jirtay iyo hanaanka siday waxu socdeen markaa la dhaliilay way socon weyday intaa kadib waxaa kaloo jiray sharciga asiga ah ee sharciga doorashooyinka sharciga xisbiyada intaba dowegisa lagu sameyn baarlamanka ka horrey labada aqalna wuu maray si gaargaar uuna u maray sida hadda ay tahay oo sharci darrada ay wada fadhiyaan si aan ahayn oo sida sharciga u baday ayuu u maray marka dhammaantoodna waxay u hirgeli waayeen waxay ahayd shaksi rabo rabitaan gaara meesha aan iska joogo oo ayaga doorashadeedii aan iraahdo ama wax aan huba natiijadooda inaan aniga ku soo laabanayo ha la ii sameeyo ayay u socon weyday taa tanna waxaa la diidan yahay doorasho maahan doorasho qof qof annaga dhanaa rabne waxa weeyaan waa ku darsi iyo mudukororsi ayaa loo socdaayo doorasho maaha waxaana kugu daliil cad ah madaxweynuhu waa ilaaliyaha midnimada wadjirka ummadda iyo dastuurka waay inta qodob oo rabitaanka gaarka loo jibiyey oo qodobo dastuuri ah ayaan habeenii maalin sheegnaa haddana akrinaynin maxaa ka mid ah madaxweynuhu marka waxaa ka mid ah mid haddaan kuu sheegay oo xeerarkaan horaa looga shaqeeyey si gaargaaraan looga shaqeeyey waxay aheeday guddigii baarlamaanka golaha shacab ku shaqada inuu ka shaqeeya aqalka sare u gudbo kadib uu madaxweynuhu u yimaadayay waa sharci dastuuroo la dumiyey oo la jibiyey waxaa kaloo ka mid ah sharci markii baarlamaan uu hor imaanaya jihooyinka imaanayaha waa cadiri yaa keenaya madaxweynehuna codsado oo bilha laygu daro u yidhahdo in rabitaankiisa gaarkaa iyo maxaan ku raha wax lagu sii kala qaybsan u yimaadaa naftigeeda waxay kamid taasay kamid tahay marka iyahow waxaan kuu sheegayaa doorasho qof iyo coda ummadda soomaaliyeed markhaatiha ka ah annaga dhan aragno laakiin wixii shalay loo diiday waxaasoo sharci looga shaqeeyo waktiga ummadda looga lumiyey loona kala gey loo kala irdheeyey oo ku saleysnaa aan iska joogo ayagaa diiday doorashaan idhaahda aan mid aan kusoo laabanaya natiijadeedan aan huba aan galo kii timid la midho madaxweyneha hadda joogo shalay uu ka qaylinayay ayuu islaasigii rabaa waxaana kugu daliila doorasho waxay leedahay mabaadi aas-aasi ah oo kow ay ka tahay amnigasaan sheegnay iyo cadaalad qof kastaba uu ka aamin qaba baqdin iyo argagax gelin iyo musuqmaasuqid uu ka aamin qaba codkiisa kan wax dooranaya la dooranayaba laakiin xildhibaan goormee la gaarayaa dabcan in in in in ashtaka timaado oo dowlado waaweyn oo dimuqraadiyaha ayaa musharaxiintoodu ay ay doorashooyinka duraan oy diidaan ood og tahayo dowlada lagu eedeeya laakiin sidee lagu bilaabi karaa doorashadii moogta
walaalow waxaa la gaarayaa waan sheegay doorasho qof iyo coda waxaa la gaarayaa marka qofka madaxda ee halkaa fadhiya uusan ku jaangooynin rabitaankiisa gaarka iyo joogitaankiisa soo noqoshadiise sida dastuurka iyo shuruucda loo degan loo maro dhammaan habraacyada iyo cidda ka shaqaynayso iyo cid kasta oo talo kuleh oo qayb ka ah inay hirgasho doorashada dee dalalka hadda hormaray oo dimuqraadiyada ay ka hirgastaa ma lihin wixii bilo weyn ugu yihiin marka amnigana in si waljir looga shaqeeyo oo danta qaran laga hormaray tan gaarka ah oo qofka wax soomaalida waxay tidhaahdaa gacmo daahira wax daahiriye hanaanka iyo hoggaanka siday wax u wadaan inay wax ka bedelaan oo xaqiiqdii waaqaca usoo laabtaan shuruucda lagu soo laabto dastuurka la jibiyey shuruucda la jibiyey jihada ka shaqaynaysa iyo dadka talada ku lahaa inay qayb ka noqdaan waxa kan
xildhibaan maxamed haaruun marka la yimaado doodahan adag ismariwaaga iyo looma dhammadu mar kastaahina wakhtiyada gebagabada dowladuhu ay aada u saamaydo waddada keliya loo gudbi karaahay maxay kuula muuqataa markay timaad golaha otashi qaran oo dabcan golo siyaasadeed oo aan ahayn golo dastuuriya inay go-aanada gaaraan see loo gudbi karaa marxaladan walaalow soomaaliya waxay dooratay madaxweyne madaxweynuhuna xukuumad buu dhisay iyagaa dalka mas-uul ka ah waa inay shaqadooda qabsadaan wixii maaragtay caqabada ka hor yimaadana waa inay wadahadal ka helaan sida tusaale ahaan maaragtay maamulada maqan cid mas-uuliyad gaara dalka ka saarta iyaga ma jirto meel ay awood maaragtay ay fito power ku dhiibi karaan maaragtay hanaanka dowladda u socota ay fito dul saari karaanna ma jirto dowladdu ha socoto laakiin kuwa jooga doorashada iyo ha qabato, siyaabo kadibna kuwa kuwa wixii maaragtay caqabad yimaada wada laakiin hadal xildhibaan maxamed kuwa joogee dowladda ku aragtida ah iyagu waa la ogol yahay miya O- kuwaas waa sharci guud ahaan mas-uuliyaddu waxay saarantay dowladda ciddii la shaqaynaysa ha la shaqayso ciddii ka hor timaadana miiska wadahadalka ha la fadhiisata dowladdu laakiin shaqada dalka iyo shaqada xukuumadda iyo shaqada qaranku midna yayna u istaagin hebel baa cabanaya sababta waa mas-uuliyadda isaga ma saarna cidda mas-uuliyaddu saaranta waa xukuumadda dhace ciddaasaa maaragtay ay tahay inay shaqadeeda qabsato haddaan tusaale usoo qaato tigre waad ogeydeen etoobiya doorashooyin baa ka dhacay iyagoo tigre maqay etoobiya miyay u joojiso waxay tidhi tigre ilaa uu yimaado doorasho dalka laga qaban maayo ama waa in sida tigre rabo loo hogaansamaa may odhan shaqadeeday qabsatay wadahadalay la gashay arrintaa waa la xa- waa- waa la xalliyey sidaasoo kale waa inay maxay aheeday dowladdan intay qabsato shaqadeeda dalka intii ay gacanta ku haysay gaadhi karto doorasho ka qabato wixii maaragtay caqabad ka yimaada ama ciddii tabasho ka qabtana miiska wadahadalka la fadhiisato doorarka dambena uu heli doonaa doorasho ka qurux badan doorashadan hadday carqalad iyo dhibaatooyin yeelato laakiin yaan la odhan layskuma dayo ha laysku dayo dowladdana maaragtay mas-uuliyadda iyadaa la saaray ha looga leexdo oo yaan waddada loo istaag loo istaagin
Eh, diini maxamed diini eh, ugu dambeyn xaggaaga markaad fiirisaan eh, bulshadiina rayidka aqoon-yahanka mar kastaahi in gebagabada doorasho markii la gaaro laysqabtaahi waxbaanu ka soo baranay marka la fiiriyo dowladda madaxweyne xasan ee tii ka horreyday oo madaxweynuhu dabcan uu ka mid yahay siyaasiyiinta mucaaradka marka xaggee laga aadi doonaa markay timaado sheekadan eh, gawi gashmalada ah intee laga aadaa dhabahan
aniga waxay ila tahay eh, waxay ila tahay bulshareed ahaan anagu kama shaqeyno eh, mucaarad iyo muxaafid annaga dadka baarlamaanka ku jira hadday muxaafid yihiin iyo hadday mucaarad yihiin waa isu kaaga mid Eh, runtiina mas-uuliyaddan waa mas-uuliyad oo baarlamaanka soomaaliya oo oo soomaalida gabay mas-uuliyad raaxiga ay sameeyeen ay ahayd in madaxweynaha laga sugo inuu yidhaahdo doorasho qof fircawna la qabanayana ma hayn waa mas-uuliyad sharci dejinta labada aqalutaa leeyahayd iyagaa ka gaabiyey bulshareed ahaan annaga mas-uuliyadda badanaa waxaan ka fiirinaa isla xisaabtanka shaqadan yaa iska lahaa inay qabtaan hadday mucaarad yihiin hadday muxaafid yihiin annaga waa isu kaayo mid mas-uuliyaddan waa la dayacay laba sano iyo bar ayaa lasoo gaarsiiyey hal sano iyo bar markay dowladda ka dhiman tahay in si emergency ah wax buubsika lagu sameeyo waa hubaan inkhilaaf ka dhalanayo bulshareed ahaan annaga waxaan aaminsannahay iyada oo ugu yaraan labadii ma- yacni maamuladii doorashadii lasoo dhaafay wada galay aysan iska heshin eh, siyaasadda ayagoo doorashada ayagoon ka heshin inaan doorashada qaban karin taasna ay khatar ku tahay jiritaanka soomaalida soomaaliya ay khatar ku tahay saasaan annaga bulshareed ahaan qabnaa waxaan qabnaa marka hore in eh, khilaafka siyaasiga la xaliyo markaa wixii ka dambeeyana wixii doorashaha suurtagaloo la qaban kara la qabto laakiin in la yidhaahdo eh, intii doorashadii eh, doorashadii xasan sheekh oo madaxweynaha ku noqday eh, soo wada gashay iyadoo qaybu ka maqan tahay ayaan eh, baarlamaanku oo wuxuu jidaynayaa sharci oo laysku diidan yahay eh, markii koowaadna ay soo daahiyeen markii labaadna khilaaf siyaasi uu jiro iyadoona xalin leeyahay loo joojin maayo annaga bulshareed ahaan waxayna la tahay waxa aan ficnayn sababta annagu mar kasta aanu door bidno in in la helo eh, awoodda yacni eh, si nabada in xilka lagu kala wadeego mar kastaba annaga taas muhiimay noo tahay wadajirka ummadda soomaaliyeedna annaga waxay noo tahay shay aan marnaba la gudbi karin Eh, iyadoo somalilan hadda ay doorasho gooniyo madax banaani u qabsanayso haddana intii soo hartay hadda ayagoo kala kala maqan yahay haddana doorasho hala qabto waxay u dhigantaa in soomaaliya jiritaankeeda eh, la dhaawacayo oo damac siyaasigu uu dhaawacayo aad baa umaadsanta guud ahaana intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadkood ka dhegaysanayseen idaacadda v o e da laanteeda afka soomaaliga barnaamijkana toddobaadkan waxaa nagala qayb galay xildhibaan maxamed haaruun oo ka tirsan golaha shacabka xildhibaan yuusuf gamaadiid xildhibaan cabdirasaaq xusul iyo diini maxamed diini oo sargaal ka tirsan bulshada rayidka intaanu kulmi doonna barnaamij ka lamid a nabadeen
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa soo xulay gabar ologla ah si ay u hogaamiso hay-adda sirdoonka ee c i eda gabadhan oo aan ku jirin saaxadda hay-adda ayaa dadka qaarkii ay u arkaan in magacaabisteeda ay caqaladayn karto si ay u hogaamiso hay-adaha sirdoonka maraykanka marka uu xilka mar labaad uu la wareego bisha january wariyaha amniga qaranka ee v o a jeff sheldin ayaa warbixintan inoo haya waxaa soo jeedinaya cabdulqaadir maxamed mursal
madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa u magacaabay tulsi gabbard inay noqoto agaasimaha sirdoonka qaranka ee cusub gabar oo horey u ahayd xildhibaan dimuqraadi ah ayaa noqotay mid taageero weyn u ah ololaha trump iyadoo dadweynaha ku dhiirigelinaysay taageeridda ajandihiisa cusub waxaana ay tiri gabar ayaa hadalkeeda ku sheegtay in doorashada kamala harris ay la mid tahay taageeridda dig jenny iyo siyaasad dagaal oo horseedi karta dagaal weyn oo saddexaad iyo dagaal nukliyeerka ah waxay ku adkaysatay in doorashada trump ay tahay mid lagu taageerayo hogaamiye doonaya inuu soo afjaro dagaalada halkii uu bilaabi lahaa kuwa cusub A vote for Donald Trump is a vote for a man who wants to end wars, not start them.
gabar oo horey uga tirsanayd xisbiga dimuqraadiga ayaa noqotay taageero xooggan oo u ololeynaysa trump iyadoo dadweynaha ku qancinaysa ajandihiisa siyaasadeed waxaana ay tiri It's why I'm proud to stand with President Trump and why we, the people, must vote to send him back to the White House and make America taasi waa great again.
sababtaan ugu faanayo inaan garab taaganahay madaxweyne trump waana sababtaan aniga iyo shacabkaba uga codsanayno in dib loo doorto si aan maraykanka uga dhigno mid weyn mar kale trump ayaa markii uu ku dhawaaqay magacaabista gabbard wuxuu ku ammaanay inay leedahay geesinimo aan caadi ahayn gabbard waxaa kaloo ay leedahay in ka badan labaatan sano oo waayay aragnimo ah iyadoo ka tirsanayd ciidanka u s national guard laakiin magacaabisteeda ayaa dhalisay caro weyn iyadoo ka caraysiisay siyaasiyiin ka tirsan labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga kadib markii ay soo dhigtay muuqaal ay baraha bulshada ku baahisay oo lagu eedeeyey inay faafisay dacaayad la xiriirta maalgelinta maraykanka ee hubka biolojikada ee ukrein taasoo saraakiisha sirdoonka maraykanka ay ku tilmaameen mid aan sax ahayn senatarka jamhuuriga mitt romney ayaa hadalladeeda ku tilmaamay been khiyaano ah gabad waxaa sidoo kale lagu dhaleeceeyey inay la kulantay madaxweynaha suuriya bashaar al asad oo lagu eedeeyey dembiye dagaal hase yeeshee waxay isku difaacday ama safarkeeda ay ku difaacday inay muhiim tahay in lala hadlo cadowga haddii dhab laga yahay rabitaanka nabadda madaxweynaha la doortay ee maraykanka trump ayaa dhinaca kale john radcliffe u magacaabay si uu u hogaamiyo hay-adda sirdoonka c i a taasoo ah mid caadi ah ama la filayey raglif wuxuu soo noqday agaasimaha sirdoonka qaranka ee trump dhammaadkii mudaxileedkiisii hore ee aqalka cad raglif wuxuu ahaa saaxiib u dhow trump sharcidejiyaasha ayaa markii hore waxay ku qasbeen inuu madaxweynaha dooran wakhtigaasi ka laabto magacaabistiisa uu ugu doonayo jegada ugu sarraysa sirdoonka maraykanka kii madaxweynaha la doortay ayaa ammaanay raglif isagoo sheegay inuu yahay nin shaqadiisa ku wanaagsan wuxuu sheegay in saxaafadda ay ula dhaqmeen si aan caadi ahayn raglif wuxuu helay fursad labaad wuxuuna u ballanqaaday sharcidejiyayaasha inuu hubin doono in hay-adaha sirdoonka maraykanka ay dalka siiyaan wax uu ku tilmaamay run aan la kala saarin mararka qaar raglif waxay isku dhaceen sharcidejiyayaasha dhaqdhaqaaqyo lagu doonayey in lagu kala saaro sirta ku saabsan eedaynta faragelin la sheegay in ruushka uu ku sameeyey doorashadii maraykanka waxaa sidoo kale uu dib u riixay faragelinta iiraan ruushka iyo shiinaha
aad ayuu mahadsan yahay cabdiqaadir mursal oo warbixintaasi inala socodsiin halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a markana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
Yeah.
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o e tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo